bsm illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allah wslm cla nabiyina muxamed waaalihi wasaxbihi ajmaciin markii aan ka soo baxnay aadam iyo ilaahay amarkiisii uu malaa'igti amray uu ibliisna uu amarkaas dhinac kaga jiray iyo diidadii maxaan ku yidhaha malaa'igtii ogolaatay inay ay malaa'igtoo wadan tahay oo dhanna waan ka soo baxnay marka ibliis baa diiday marka ibliis intuusan hadda diidadiisa aanan u gudbin aan maadadiisa wax ka hadalno marka masaa'ilaan u qeybinnay almas'alatu اluulaa maadatu ibliis min ayna shtuqat ibliis maadadiisa maxay ka timid shayga dabcigiisa iyo isimka iyo musamaha cilaaqa ka dhexayso marka qole waxay leeyihiin ibliis waa ismi acjami ah marka haddii ismi cajamila luqada carabiga ah dariiqadeedii ma laha oo la dhihi maha intee laga keenay sidiisaa lagu arkay sidaa lagu isticmaalaya asmaadaas jaamidada ayuu qeyb ka yahay walaysa bimushtaq walidaalika laa yusraf ibliis markii la yidhaahdo waxaa weyaan caalamnimo iyo cajaminimo yuu mamnuuc sarf u yahay marka saas waxaa qabaan majmuuca min alculamaa oo ay ka mid yihiin qowl abuu cubayda iyo zajaaj ayb qaala abuu mansuur lugawi wahwa alasaxu inuu ibliis yahay acjami liannahu low kaana min aliblaas la surifa buuri qoladaas xaggaasay mareen waa isim ajami meeluu ka yimid lama yaqaano laakiin ibliis wuxuu calam u yahay ninkaa oo mutamaridkaa oo aan ilaahay amarkiisii maqlin yaa magac u yahay qolo kale waxay leeyihin ibliis mushtaqun min aliblaas iblaas macnihiisana wahwa lyasu weeyaan min raxmat illaahi laga quusto yuqaalu carabi ahaan waxaa lagu ihahdaa ablasa arajulu ay qutica bih wa ablasa sakata wa ablasa min raxmat illahi ay ya-isa wanadima wa minhu sumiya ibliis sidaasay leeyihin marka qur-aanka waxaa ku jira wa yowma taquumu saacatu yublisu اlmujrimuun macnaha maalinkaas ay quusanayaan marka maadadaas haddii la yihahda carabi asal uu ku leeyahay bay noqonaysaa maxaa yeelay liannahu maadadii haddii la yihahda iblaasaa laga keenay waxay magaciisu ku waafaqaysaa liannahu ublisa min raxmat illaahi ay uyisa minhu labadaas qowl baa la keenay ama waa carabi dhe ama waa cajami dhe wax iska bedelaya asalkeeda ma leh laakiin asiga inuu asiga yahay waa la yaqaanaa masalada labaad ikhtalafuu fi ibliis hal kaana min almalaaika am min aljini horena waa u soo ishaarnay laakiin hadda baabkan ka masale cilmiyan u naqaashaynaa marka qaar culamada waxay aadeen inay yidhaahdeen ibliis malaaigtuu ka mid yahay waxayna u daliishteen laba daliil oo waxa ugu qawisanoo muctabarka ah labadii daliil waxaa ka mid an allaha istanaahu min almalaaika fasajada almalaaikatu isjuduu liaadama fasajaduu ilaa ibliisa ibliisa laga soo reebay wاlmustathnaa huwa juzءu min almustathnaa minhu malaa'igtiyaa sujuuda aan ibliis ka ahayn macnaha ibliis malaa'igtuu ka mid ah isiga unbaa ka soo haray saasay macnihii tahay marka qolo sidaasay yidhaahdeen waid qulnaa lilmalaa'ikati isjuduu liaadama khitaabkaas uu malaa'igta ilaahay uu yihi aadam ha loo sujuudo haddii aadam uu soo galay may waxaan dhihi laha ibliis hadduu soo galay waxay daliil u tahay ibliis malaa'igta inuu ka mid yahay haddii laga reebay keligiisna waa ka mid ahay inuu ayaga amarkoodii qaata amarkaas ilaahay inuu qaata u ahayo sidai malaa'igta u sujuudeen u sujuudeen marka waxaan ka qaadanay khitaabkaas ilaahay uu ku canaantay ibliis muxuu sujuudu ilaahay u fuli waayo malaa'igtana waxa la amray ay yihiin inuu malaa'igta ka mid ahay bay yihaahdeen marka qowlkan waxa weeyaan dad badan xataa qaar baa yidhaahdeen jumhuur lmufasiriina saas qabtaa layidhi jumhuur walaakin fiiha nadar waxaa loo tiiriya xataa ibnu cabaas ibnu mascuud laakiin inay ka sugnaada waxay u baahan tahay asaaniid saxiixa in la helo markaasaa waxaa la yidhi haddii aad tidhaahdeen dad yahabow ibliis malaa'igtuu ka mid ahaa waxaa idinka or imaanaya malaaigta waxaa lagu yaqaan laa yacsuuranaha maa amarahum yafcaluuna maa yumaruun haddana horteenna waxaa yaal ibliis amarka ilaahay inuu diiday seed ugu jawaabaysiina la yidhi markaasa waxay yidhaahdeen diidi maysa ibliis inuu malaa'igta ka baxo ou asalkiisana malaaig ka mid ahay laakiin ilaahay ou caasiyey liannahu asagoo malaaig ah oo fardi ah yaa ilaahay u caasiyey markaasaa laga dhex bixiyey laa yus'alu camaa yafcal ilaahayna wou heli karaa hal qof oo malaaigta ka mid e hadduu dembi kale inuu ka qaado wanaaggii iyo sifaadkii fiicnaay og lahay marka marka wax diidaa male kownu aadam naarta laga abuuray shahwana loo la geli tarkiibkiisa inuu malaa'igta ka mid noqdo wax diidaya male laakiin dembigaasaa malaa'igta soo saaray saasaa ay qolo leeyihin arriman kalaa jirto ooy qoladaas sheegeen oo laakiin wax in la sheega aan mutaysta aan ahayn oo yidhaahdeen bal malaa'igtuu ka mid ahaa bal wuxuu ahay kaana ra'iisa malaa'ikati samaa'i dunya oo wuxuu ahay ninka umuurta oo malaa'igta oo ardada u qaabilsan ilaahay oo arintaa oo dhulka maamusho liannahu malaa'igta yudabiruuna amra alkown biamrin min asamaa oo ilaahay amarkiisay ku maamulayaan asiga ragga maamulada waaweyn taas waxay u baahan tahay daliil mana la haayo laakiin inuu daahirkii malaa'igta ka mid ahay in kale aan hadda niqaashayna qowlkaas almuhim labadaas daliiluu yidhi ishkaalkii ku imaan lahayna sidaasay ugu jawaabeen qowlka labaad waxaa layidhi ibliis waxaa weeyaan jinni buu ahay walam yakun yowman min almalaa'ika walihada dahaba jamcu min almuxaqiqiina min asalaf waalkhalaf wastadalluu calaa dalika biumuurin minha dad badanoo culammada ka mid dad hore iyo dad badanba way leeyihiin axaduhumaa ana ibliis kaana min aljinni liqowlihi tacaala fi suurati kahfi ilaa ibliisa kaana min aljinni ilaahay uu yidhi waxaa weye naskaas wuxuu u dhow yahay nasun fii masalati alkhilaaf inuu yahay haddiiba ilaahay uu caddeeyey ibliis inuu jinni ka mid ahay waxa weyaa inba laysku khilaafo maba habbooneyn marka waidaa habata ana ibliis kaana min aljinni wajaba an laa yakuuna min almalaa'ika waa sax hadduu jinni ka mid noqday malaa'ig ma noqon karo liannahu nin laba jinsi lama jirto ayb aaniyan daliilka labaad ibliis wuxuu leeyahy caruur malaa'igtana waanu ognahay dumar iyo rag lama yiraahdabu waa ilaahay khalqigiisa macsuumiina khalaqahum min nuur laa yacsuuna allaha ma amarahum laa yuusafuuna laa bidukuuri walaa bilunuuha bal qoladii yidhaahdeen wajacaluu lmalaa'ikata aladiina hum cibaadu raxmaani inaaan ashahiduu khalqahum ilahay dad buu ku canaantay oo malaa'igta ay yidhahdeen banaatullaahi waay alirma iyay joogay markii la abuuray marka haddii malaa'igta saas tahay oo ay iska tarmaynin malag kasta gooniya ilaahay u abuura baynamaa annagana waxaan ula abuuraa tawaalud oo aabbo iyo hooyaan ka dhalanna walidaalika qaala tacaala asoo arrintaas caddaynaa ilaa ibliisa kaana min aljinni fafasqa can amri rabbihi afatattakhiduunahu waduriyatahu wliyaaa min duunii wahum lakum caduw ilahay wuxuu ri ibliis jinniguu ka mid ahaa amarkii ilaahay buu ka baxsaday uu diiday afatattakhiduunahu ma waxaad ka yeeshanaysiin iyo waduriyatahu caruurtiisa yaa wliyaaa min duuni kuwa la xiriiriyo lagu xirnaada maad ka yeeshanaysiin wahum lakum caduwun ayagoo cadow idiin eh maad haddana ka dhagaysanaysiin aad ka dhigays aad ka dhiganaysiin dad oo idiin weli ah oo talada u dhiibataan maad ka dhiganaysiin ilaahay wuxuu ihi afatattakhiduunahu waduriyatahu inuu jin ibliiska caruur leeyahay caruurtiisa waa shayaaiinta waa taas waxay sariix ku tahay fii ihbaati duriyati lahu malaa'ikatana biijmaaci lmuslimiin isma guursadaan mana iska dhalaan caruurna iskagama yimaadaan dakar iyo unthana laguma sifeeyo marka taas way kaga marka daliil aydan aada sariixa u awaay midka saddexaad ibliis naaraa laga abuuray malaa'igna nuuraa laga abuuray labo xataa bidaayadooda aan isla mid ahaynay ku mid yihiin ina naar laga abuuray asaabay asaaqirta ilaahaba noo soo naqliyay oo wuxuu ihi ibliis khalaqtanii ilaahay waad i abuurtay min naarin wa khalaqtahu aadamna min tiinaad ka abuurtay dhoobo marka asiga min naar uu yidhi waxaan ogaanay khalqigiisa inuu ka duwan yahay ilaahay wuxuu ihi waljaana khalaqnaahu min qablu min naari samuum waxaa waa dab oo holac dheh a laga abuuray walidaalika khifa meel kasta fufufuf ay leeyihin wa qowluhu tacaala ha ka mid wa khalaqa aljaana min maarijin min naar marka aadam dhoobaa laga abuuray jinnina waxaa laga abuuray naar wاlmalaaئikaةu makhluuquuna min الnuur marka laba asalkoodiiba aan wadaagsan see layskugu daraa lima fi صaxiix muslim min xadiidi caaisha radi allahu canha qaala qaala rasuulu اllahi khuliqat اlmalaa'ikaةu min nuur wakhuliqa ibliis min maarijin min naar wakhuliqa aadamu mima wasifa lakum buu nebigu yiri xadiid oo muslim wariyo صaxiixa malaaigta nuuraa laga abuuray malaaigta nuuraa laga abuuray ibliisne naar oo isku darsan oo holaceeda iyo qaacida laga abuuray wa khuliqa aadam mimaa wasifa lakum ay fii kitaab illaahi liannu ilaahayaa kitaabka nooga cadday inuu turaabka abuuray oo tiin laga dhigay oo laazib laga dhigay xama in masnuun laga dhigay salsaal laga dhigay markaa kadib nuurta oo nafta lagu abuuray midda afaraad malaaigta waxay ay macsuum ka yihiin inay dembi galaan laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun walidaalika sida raajixa ah ay culammada waaweyn isku waafaqeen inuu ibliis iyo malaa'ig wax shaqo ka dhexey ay jirin inkastoo fii bidaayati amrihi dad badanoo makhluuqaadka ay u haysteen inuu aadam yahay maxaan dhihi lahay inuu ibliis ka mid ahay malaa'igta laakiin ilaahay baa ogaa inuusan ka mid noqonin walidaalika ibnu jariir baa wuxuu wariyey sanad can ilxasan albasri ou yihi maa kaana ibliis min almalaa'ikati tarfata cayni qad ibliis weligiis ka mid ma noqonin malaa'igta tarfata cayn il saas laiskugu qabta xataa markaasuu xasan wuxuu ihi inahu la aslu ljinni jinniga asalkiisa ibliis waa kamaa ana aadam aslul insi uu yahay qaala ibnu kahiir wuxuu ihi wahada isnaadu saxiix can ilxasan uma qaala ibnu kahiir wahaakada qaala cabduraxmaan bnu zayd ibni aslam sawa yacni xasan basri oo taabica iyo zayd cabdiraxmaan ibni zayd ibni aslam oo taabici kale waxay isku waafaqeen inuu ibliis marnaba uu ka mid noqonin malaa'igta marka qoladan waxaa la weydiiyey markii ilaahay uu yidhi waid qulnaa lilmalaa'ikati isjuduu liaadam fasajaduu ilaa ibliisa marka istihnihi maxaad ugu jawaabaysiina layidhi markaasaa layidhi istihnahan istihnaa munqatic waa istinaa munqatic waxaa la yidhahdaa mustathnaa iyo mustathnaa minhu isku jinsi ma ah haddaad tiri hadda qaama alqowmu ilaa caliyun ilaa caliyan haddaad tidhahdid cali qowmkii uu ka mid yahay laakiin haddaad tidhahdid qaama alqowmu ilaa ximaaran ilaa ximaaran ximaarkaas waa istithnaa munqatic liana almustathnaa wahwa alximaar laysa min jinsi almustathnaa minhu wahwa annaas carabiga marka haddii saas ku timaado waxaa lagu magacaabaa istinaa munqaic qur-aankana wax badan ou dhacay minhu qowluhu tacaala waid qaala ibraahiimu liabiihi wa qowmihi inanii baraau mima tacbuduuna ila aladii fataranii ibraahim wuxuu ihi aabbihiis iyo qowmkiisibu wuxuu ku yidhi inanii baraaun beri baan ka ahay mima tacbuduuna ila aladii fataranii ilaahigii abuurtaanan beri ka ahaynoon ilaah ka dhigtay marka ila ladii alladiidaas allah baa loo jeedaa waxa ka horeeyane waa qoom oo bani aadam ah marka istuniya allahu min albashar faallahu laysa min jinsi اlbashar walidaalika istinaas waxaa la yidhaahdaa istinaa munqatic macnihii waxay ka dhigan tahay waid qaala ibraahiimu liabihi waqowmi inanii bara laakin ladii fataranii istinaha munqaطica bimacnaa laakin waa waxaa ka mida qowluhu tacaala laa taakuluu amwaalakum baynakum bilbaطili ila an takuuna tijaarata can taraadin maalkiina baail ha ku cunina ilaa an takuuna tijaarata can taraad inaad inaad isku dhaafsataan tijaaro oo raalli laisaga yahay mooye marka fiiri baail in maal lagu cuno xaaraam waa ilaa an takuuna tijaara oo tijaaro in lagu cuno waa bannaan tahay marka tijaaro baatil ma aha see looga istinooday marka macnihi waxay ka dhigan tahay walaa taakuluu amwaalakum baynakum bilbaili laakin in kaana tijaara can taraadin fahuwa jaais waxaad isaga raalli tihiin oo waxaa rabta aad ku gadatid waa bannaan tahay ayib marka intaas waxaa looga jawaabay istinihii oy qoladan kale daliil ka dhigteen wa ajaaba asxaabu hada alqowl can tanaawul khitaab fii qowlihi waid qulnaa lilmalaa'ikati isjuduu marka haddii uu ibliis malaa'igta ka mid ahayn maxaa loogu qabsaday inuu sujuudi waayey liannahu khitaabkan malaa'igtu u jeeda ilaahay malaa'igtuu yidhi aadim u sujuuda hadduu ibliis malaa'igta ka mid ahayn maxaa loo yidhi maa manacaka an tasjuda maba ka mid aha malaa'igta oo hadalka loo jeediyey markaasaa waxaa laleeyahay waxaa looga jawaabay ibliis malaa'igta ma ka mid ahayn min xayثu alasli laakinahu nasha'a macahum ninku dhexnool buu ahay mukhaaladadiisa ama la diriskiisana aad ay u badneed wakhtiga uu badnaa xaqiiqadiisana asiga ibliiskeen isma ogeen malaa'igtana ma ayna ogeen ilaahay baa ogaa inuu jinsi kale yahay laakiin malaa'igay wada haysteen marka hadday arrinta saas tahay malaa'igta iyo ibliis labadaba khitaabka ilaahay usjuduu liaadama layir inay wadagalayaan waa ogaayeen liannahu ibliis hab isku haysta asiga malaa'igta un ka mid yahay amarkaana malaa'igtuu u yimiday marka qofkana waxaa lagula mucaamaloonaya calaa xasabi maa yactaqid wa yu'min marka inuu ma dhihin ilaahu aniga malaaigta kamid ma ihiye maxaa ii qabsanay inuu sujuudi waayo ma uusan ku doodin laakiin si kale ku dooday waa imaan doontaa marka khitaabkii wuxuu u galay asaaba aaminsana inuu malaa'igta ka mid yahay ilaahayna makhluuqaadka meesha joogay oo ibliis iyo malaa'igta ka mid yihiin inuu u sujuudaanuu rabay amarkaasuuna bixiyey marka sidaasuu ku galaa laleeyahay amarka ayib waxaa la yidhi haddii xataa aan aan qadarno inuu ibliis uusan malaa'igta ka mid ahayn oo amarka ilaahay waid qulnaa lilmalaa'ikati isjuduu la yidhi au soo gelaynin amar kaleyaa jiray oo ilaahay ibliisna u amray sidii malaa'igta u amray oo la yidhi maa manacaka an laa tasjuda id amartuka naskaas wuxuuna tusinaa amar ilaahay oo ibliis la amray inuu jiray aayad kale byaa waxay leedahay aayaad badan baa ah sidaa ku soo arooray maa manacaka an tasjuda limaa khalaqtu biyadaya intaba waa la yidhi marka awaamirtaas oo ilaahay ka soo fushay waxayna tusinaya inuu amar ilaahay ka soo fulay ibliisna ku wajahan inuu aadam u sujuudana oo ku jiro ay ahayd marka asiga waa diiday walidaalika ibliis ma dhihin ilaahu adiga malaa'igtaad amratay anna ima amrina maxaa igu qabsanay laakiin markuu yidhi maxaad u diiday marka la yidhi wuxuu hi ana minhu ana khayru minhu khalaqtanii min naarin wa khalaqtahu min tiin taas waxawaay ogolaasha amarkii ilaahay inay asiga ku jihaysna waa is aaminsan yahay laakiin sababtad ku diiday markii la waraystay yaa soo baxday markaas inuu ibliis inuusan waxgar haysanin oo meelo kale uu madaxa la aaday midda kale waxaa la yidhi ibliis wuxuu ahaa jinniga waxiidka oo malaa'igta ku dhex nool malaa'igtana malaayiin weeyaan markii haddii sideedana waxaa la yaqaanaa dad meel isla joogo amar haddii in la siiya la rabo inta badana amar la siiya inta yarna way raacdaa maadaama ibliis keligiisa ou yahay a malaa'igtii sujuuda aadam u sujuuda la yidhi asagoo keligiisa ah waxaa la yidhi markaan alkhitaab daa'iman ilakhar asiga inuu soo gala bay ahayd sidaa daraaddeed baa waxa weeyaan ibliis uu soo galay khitaabkii ilaahay uu kula hadlay malaa'igta liannahu qaliil oo fii kaiir ku dhexnool buu ahay amarkana kaiirkaa loo jeediy walqaliil tabac waa raacsan yihiin sidaa daraaddeeda ibnu taymiya wuxuu ihi wataxqiiqu anahu kaana minhum anahu kaana ibliis minhum min almalaa'ikati biictibaari suuratihi shakligiisa marka la fiiriyo malaa'igtuu ka mid ahay walaysa minhum biictibaari aslihi asalka uu ka soo farcamay iyo meesha uu ka yimid lamid ma ahayn walaa biictibaari mihaalihi macnaha waxaa weeyaan mihaalihi wasfiga uu leeyahayna kala mid ma ahayn wlam ykhruj min الsujuudi لaadam axadu kama bixin min almalaa'ikati laa jibriil walaa mikail walaa غayruhuma ayb taa marka waxa weeyaan ibliis mas'alada ah ma malaa'igtuu ka mid ahaa mase maya waan ka soo jawaabnay qowluhu tacaala ilaa ibliisa abaa wastakbara wa kaana min alkaafiriin yaan hadda ka hadlaynaa ilaahay wuxuu iri malaa'igtoo dhan waa sujuuda ilaa ibliis aan ilaahay u sujuudin abaa waa diiday amarkii ilaahay wastakbara aadamna waa iska weynaysay inuu u sujuudo wa kaana min alkaafiriina gaalna waa ahay wixii xun oo dhan ou ibliis ku sifoobaa meeshaa la saaray yacni amarka ilaahay ibaa liamri illaahi waa wax sahlan ma ah istikbaar wax sahlan ma ah kufri marka waxaa weeyaan intaas waxay tusinaysaa maa min sawatin ilaa wa hiya fii ibliis lacnat اllahi calayh fa fii suurati marka ibliis inuu diiday aayaad badan baa sheegtay suurat اlkahfi fasajaduu ilaa ibliisa kaana min aljini inuu diiday maxaan ku irahdaa inuusan u sujuudinay aayaddaas cadaysa keli ah ilaa ibliisa aayad kaloo fii suurati اlacraaf ilaa ibliisa lam yakun min asaajidiin ibliisna dadka aadam u sujuuday kuma jirin aayaadkaas hadday keligeed ay ahaan lahayn waxa soo degay dadka way isweydiin lahayn tolow ibliis waa kan diiday inuu aadam u sujuudo amarka ilaahee ma waxaa ku dhacay maxaan ku ihahda cudur gaar ah oo ka reebay inuu sujuudo mase tolow maxaa sababta ay tahay marka arintaas ayada ah baa ilaahay shakigeeda uu naga baabi'iyey yuu noogu sheegay aayaad kale inuu aadam ibliis inuu aadam in u sujuuda diiday iyo wax ku ximbaaray ilaahay wuxuu iri ilaa ibliisa abaa suurat alxijri ilaa ibliisa abaa an yakuuna maca saajidiin waa diiday ibliis inuu malaa'igta oo aadam u sujuuda qayb oo ka noqdo sujuudo waxaa lamida fii suurati taaha ilaa ibliisa abaa inuu diiday ay aayaadkaas labada aayad caddeeyeen ayib marka waxaanu ogaanay ibliis waxa oo ka reebay cudur ou haystay ma ahene arrin camdi ah oo asiga ula jeeda ou arintaas go-aan u qaatay inay ka reebtay marka qofkii waa isweydii lahay talow inuu ibliis diiday ilaahay amarkiisa waaban u jeednaay maxaa ku xambaaray inuu diiday amarkii ilaahay ilaahay sama yahay alla la diidi kara amarkiisa marka arintaas waxay dhalin lahayd waxa weeyaan wax aada iyo aada loola yaabo ayib marka tiibaa ilaahay subxaanah wa tacaala iyu noo cadday oo waxaa la yidhi wuxuu u diiday waa kibri iyo gaalnimo ilaa ibliisa abaa wastakbara wa kaana min alkaafiriin waa noo caddaatay marka inuu ibliis sujuud waxa ka reebay ay ahayn jiro hayso ibliis in ay tahay waxaa ku ximbaaray inuu diido isla weynin iyo takabura oo isla sarraynsiin oo aadam inuu ka sarraysan yahay oo aaminsan yahay sidaa daraaddeed baa arrinta ay ku ximbaartay ayib waan fahamnay laakiin waxaa la isweydiinaa ibliisow inaad amarka ilaahay diidid inaad aadam iska iska weynaysiisid inaad dembiyaashaas keentid maxaa kuugu ximbaaray adoo awoodda ilaahay u jeedid oo jannadiisa ku jirtid oo sida malaa'igtoo kaa sharaf badan amarka u fulinay arkaan aada arkaysid inaad diidid maxaa kuugu keenay markaasaa waxaa laleeyahay jawaabtu waxay ku jirtaa wa kaana min alkaafiriin liannahu ibliis asoo malaa'igta la joogo haba ha isu muujiyo inuu malaa'ig yahay oo ilaahay caasinaynin ou taqi yahayba ha isu muujiyee qalbiga hoosaha gaalnimo kaga jirtay kaana muntawiyan cala alkufri marka nin kufriba qalbiga kaga jiro ha sugin markaa inuu wanaag ka soo fulo ha sugin waqtiga uu ka soo bixi lahay unbaa ayaa la sugayaa walidaalika annawowi wuxuu iri macnaahu markii ilaahay uu yihi wa kaana min alkaafiriina macnaahu wa kaana fii cilmi اllahi tacaala min alkaafiriin weligiisba gaalnimadaasaa lagu yaqiinay dadka aanan makhluuqaadka oo aan qeybka wax ka ogeyn unbay ka qarsooneed marka qaala cabdiraxmaan bni asacdi aw asicdi wa hada alibaau minhu diidadan aadam inuu u sujuuday ibliis ou diiday iyo istikbaarkan natiijat lkufr aladii huwa munطawin calayh waxaa keenay labadaas dembi oo ibaai kufriga istikbaarka waxaa keenay waa gaalnimada uu qarsanayo marka fatabayanat xiinaidin cadaawatuhu lilaahi waliaadam wa kufruhu waistikbaaruhu markii amarkii ilaahay uu yimid aa wax allaale wixii qarsoonay oo dhan ay soo wada baxeen ayib marka wa kaana min alkaafiriina waxaa weyaan laba macnay leedahay wa kaana min alkaafiriina fii cilmi illaahi miya oo gaalnimada maaba horeysa oo arintan maa ka timid mase likownihi qad radda amralahi ku kufriye laa shaka labada macnaba inay waari tahay laakiin ilaahay wa kaana min alkaafiriin ou yidhi inuu kufriga horeeyey ou kufriga haddana kufri kale kusii darsaday oo diidadii ilaahay amarkiisa ou diiday gaalnimo labaad inay tahay yay daliil u tahay ictidaadu ibliis biaslihi اnaari wahuwa albaaciu lahu cala اlkibri marka waxaa laleeyahay waan ogaanay inuu ibliis gaal yahay ou mutakabir yahay haddana sababtooda maxay tahay sababta asaaba cadaybo kownuhu ilaahay naar ou ka abuuray iyou isu haystaa in iska sareeya aadam oo dhoobo laga abuuray marka yani nin dhul laga abuuray iyo nin naar laga abuuray maa isku mida buu leeyahy asalkeenaaba kala caday marka ilaahay wuxuu sheegay jala jalaaluhu markii uu yidhi maa manacaka anlaa tasjuda id amartuka yaa ibliisu maa laka anlaa takuuna maca asaajidiin yaa ibliisu maa manacaka an tasjuda limaa khalaqtu biyadaya astakbarta am kunta min alcaaliin intaasoo dhan aayaadka waxay caddaynay ilaahay baa waxaa u soo jeediyey su-aalo kala duwan oo macnaheedina waaxid tahay inuu cadeeya asagoo ilaahay ka og waxaa ku ximbaara laakiin khalaa'iqdii inay ogaato yaa ilaahay ugu gol leeyahay markaasaa la yidhi bal waxa kuugu ximbaaray aadamah loo sujuuda aaninood u diiday ii sheeg marka ibliis jawaabtiisa dhamaqan oo ilaahay noogaga sheegay qaala ilaahay wuxuu ri ibliis asagoo ilaahay nooga waramayo ana khayru minhu khalaqtanii min naarin wa khalaqtahu min tiin anaa ka khayr badan waxaan ugu khayr badanahay naara asalkayga uu yahay oo layga abuuray asigana dhoobo suuratu alxijri lam akun liasjuda libasharin khalaqtahu min salsaalin min xamain masnuun xijri suurada waxay leedahay ibliis wuxuu ihi lam akun ma ihi liasjuda mid u sujuudo libasharin kii u sujuuda ma ihi khalaqtahu aad abuurtay min salsaalin dhoobo dhawaaq leh oo min xamain masnuunin dhoobo oo qurmaysa laga abuuray oo shiir leh anigoo naar layga abuuray ilaahu ha iga sugin inaan u sujuudo warcaduwa meel kale suurat israa wuxuu ku yidhi a asjudu liman khalaqta tiinan ilaahay baa saas kula hadlaya wuxuu leey a asjudu ina min albaliyati maa yudxik baa la yidhaahdaa a asjudu ma sujuuda liman khalaqta tiinan maxaad ilaahu iga sugay nimad dhoob ka abuurtay inaan u sujuudo maa iga sugay istifkaamka inkaari waa waa diidanahay waay ayib marka intaa noo soo hormartay waxaan ka oganay waxaan ka ogaanay inuu ibliis saddex dembi oo muubiqaad inuu sameey kullu waaxidati minha akbaru min alatii fiiha qablaha aw bacdaha midda ugu horeysa ilaahay amarkiisa uu diiday oo usjuduu liaadama yiri uu diiday kow mida labaad altakaburu calى aadam wاlanafatu min asujuudi lahu inuu aadam iska sara mariyay taqliila min shanihi ninkan dhuubada laga abuuri maan anigu sujuudaa buuri kibrigana waxaa la ogyahay asigaaba kabaa'ir dunuub ah ilaahay anaga ilaaliya amraad اlquluubtuu qeyb ka yahay walidaalika xaqiiqadiisa suu nebigu ku fasiray waxaa waay qamtu nnaasi wa isdiraahm dadka oo la liida waay marka wahwa awalu dembin cusiya allahu bihi fi samaa xasadka may kibriga dembigii ugu horreeyo ilaahay lagu caasiyo fi samaawaati alculaa waa midka ibliis uu sameeyo kibriga ah ibnu abi xaatim sanadkiisu wuxuu ku wariyey bisanadin ee saxiix can qataada inuu weriyey abaa wastakbara wa kaana min alkaafiriina tafsiirkeeda inuu yidhi xasada caduwullaahi ibliis aadam uu xasday wuxuuna u xasday calaa maa acطaahu llahu min alkaraamati wa qaala ibliis wuxuu ihi ana naariyun wahwa tiiniyun fakaana bad'u dunuub alkibr dembiga bilowgiisa kibriga ugu horey istakbara cabdullaahi an yasuda liaadam marka aadam ibliis iyo aadam meeshaasay cadaawadooda ka bilaabatay ibliis kama zuulin inay cadaawadnimadiisa maalin kasta meel kale ay sii gaarayso uu naftiisa u arkay inuu sii weyn yahay kibrigiiaa sii xadka ka baxay nabigana waxau noo sheegay kamaa fi saxiix laa yadkhulu اljanata man kaana fii qalbihi miqaalu xabati min mithqaalu xabati khardalin min kibrin nin kibriga wax yar qalbigiisa ku jiraan naar i janna asiga isma arkayaan marka baynamaa wuxuu iri ibnu kahiir waqad kaana fii qalbi ibliis min alkibri wاlkufri wاlcinaad maqtadaa tardahu waibcaadahu can janaabi اraxmati wa xadrati اlqudsi qalbigiisa waxaa ka buuxsamay kubr kibir iyo kufri iyo madax adeyg taasna waxay keentay in markii dambe jannada laga bixi sida imaa doonto midda saddexaad taxqiiruhu liaadam wa taqliiluhu min shanihi aadamow yasahay asjudu liman khalaqta tiinan marka culammadii mufasiriinta waxay yidhaahdeen wuxuu ula jeedaa aadam wax la tiri karaba maba ahabo hadduuba noolyahaas nasiib leeyahay laakiin inuu dad ay u sujuudaan ma astaahila buur marka waxaa la yaab lahaa layidhi ibliis inuu fahmi waaye nugtada ama xikmada ku jirta aadam oo ilaahay fadiilada goonni u sii uu fahmi waaye oo ilaahayna u ishaaray ay ahayd inuu ka fahmo oo ilaahay yidhi maa manacaka an tasjuda limaa khalaqtu biyadaya fiiri marka waa inuu fahmay ahayd limaa khalaqtu biyadaya yacni ilaahay gacmihiisa lagu abuuray aadam adiga laguguma abuurin ibliis haddaa tahay kun fayakuuna lagugu abuuray awoodda ilaahay laakiin aadam awoodda ilaahay waxaa u sii dheeraad ahoo lagu abuuray gacmaha ilaahay waa miisan nin kale ousan haysanin oo laa malaa'ika walaa ibliis aysan haysanin marka intuu dhihi lahay ilaahay naarow iga abuuray keli uu agtaagnaan lahay war miisadan aadam gooni loo siiyey maa fii risid saasaa la dhowahay waxa kale markiiba laga reebo miisaad badan oo ka tacliimihi min alasmaa maa cajasat canhu lmalaa'ika waa ka sii weyn taaskana wax kala waay oo iyadana mucjizo kale oo midaas lamid aho oo in gacanta ilaahay lagu abuuray ayib midda afaraad oo u baahan in la sheego waxa weeyaan aadam sax waa dhoobaa laga abuuray ibliisna naara laga abuuray horta bal naar iyo iyo dhoobo yaa fiican markiinba aniga wax kale markaan soo reebno oo aadam ou ku sarreeya xataa midaan ibliis ou yidhi aan ogaana bal horta siyaa labadiinna sarreey markaasaa waxaa la yidhi ibliis wuxuu u haystay siga naara laga abuuray ninkaana dhoob marka nin dhoob laga abuuray nin naar laga abuuray ma soo gaari karo culammadii marka taas waxaa le xataa midaas ibliis ou yidhi haddaan u nimaado waxa weeyaan wax la aqbali kara ma ah qiyaaskiisa liannahu waxaanu ognahay baa layidhi ana annaara ashrafu min atiin ya la yani haddaan sidiisa u qaadno xataa ma keeni karto wax laga qaada kara inay naarta dhoobada ka fadli badan tahay liannahu waxaa lagu leeyahay dhoobada khasaa'isteeda waxaa ka mid eh alrasaana macnaha deganaasho xilmi anaad inay macnaha ay ta'ahur leedahay tathabut watiin marka waxay noqotay maxalu nabaat nabaataat wa maxalu numuwi waziyaati walislaax waa aragtay beeraha geedaha nolosha guryaha ayadaa lagu dhisanaa biyihii ayadaa laga soo dhex saarana dhoobadii caradii ayadaa sabab u ah baynamaa naarta waxaa lagu yaqaanaa min shaniha alixraaq inay wax gubto wataysh inay meeshaan ku boodo intan ku boodo iyo surca marka xataa markaan wax kale soo reebno labadan ou aadam ou leeyahay anaa kaaga fiican xataas qiyaaskiisa sax ma ah walidaalika qiyaaska waxaa la rabaa markii uu yahay qiyaas oo yastanid ilaa adila saxiixa laakiin ninkan qiyaaskiisii xataa qiyaas saxa ma noqonin markaasaa waxauu yidhi sheekh cabdiraxmaan isicdi wa muujibu hada ana almakhluuqa min annaari inuu aaminsan yahay waa ibliis afdalu min almakhluuqi min tiini liculuwi naar cala tiini wa sucuudiha markaasuu sheekha wuxuu ihi wahada alqiyaas min afsad alaqisa fainahu baطinu min cidati wujuuh fadakara minha anahu fii muqaabalati amri اllahi lahu bاsujuud markiin wax kale ka reebno markuu qiyaas daliishanayo qiyaas waxaa ka horeeya laa yuqaasu maca wujuudi nas nas ilaahayaa joogo usjuduu liaadama la yiri naska waxu yimaad qiyaas waxuu yimaada haddii nas la waayo naskaas hadiiba maanta aad ku camalfali waysay maxaa qiyaas aada u aadaysaa marka qiyaas baail waa waxaa la yihahdaa laa ctibaara lilaqisa idaa khaalafat nusuus tan ibliis ayaa ka mid ayb walidaalika asheekh ashimqiiti maxamed alamin ashimqita wuxuu uri anaa low sallamnaa haddaan aan iska ogolaana xataa tasliiman jadaliyan haddaan xataa ugu ogolaano ibliis wuxuu ku dacwooday oo naarta inay ka fadli badan tahay dhoobada ah haddaan xataa iska ogolaano jadaliyan yani dood ahaan waxaa weyaan waxaad ictiqaadisaa inaan kugu waafaqsanahay macnaha kugu muwaafaqsani waa ana naara khayru min atiin fainahu laa yalzamu min dalika ana ibliis khayru min aadam xataa haddii naarta ay noqoto dhoobada inay ka khayr badan tahay taas ma siinayso in uu diido ibliis inuu aadam u sujuudo leesh markaasaa layidhi lianna sharafa alasli laa yaqtadii sharafa alfarci asalka oo naarti ah hadday sharaf leedahay oy dhoobada ka sharaf badan tahay naartaas fadliga ay leedahay ibliis lama sii karo leesh liannahu bal qad yakuunu alaslu rafiican waalfarcu wadiican buu yiri asalka horead ka soo jeedid inuu fiican yaha dhici karto laakiin farciisa inuu xumaado walidaalika qaala shaaciru idaa iftakharta biaabaa'in lahum sharafun qulnaa sadaqta walaakin bisa maa waladu haddaad aad ku faantamtid biaabaa'in aabbayaan lahum sharaf aabbahaasaan ka soo jeeda oo loo wada ogol yahay qulnaa sadaqta aabbayaalkaada waa fiicnaayeen walaakiin bisa maa waladu waxay dhaleen baasay leeyihin oo adigii aabbihii lamid matihin marka hadday naarta fiican tahay ibliisow adig ma fiicnid mujarad aad naarta ka timida ku tusimaysa ana sifaataha alfaadila in adig kugu soo wareegtay marka waxaa weeyaan ibaacdii waa isbedelay meeqa la arkay aabbayaal ay fiican yihiin caruurtina ay xumaatay cagsina waa la arkay oo aabbihii xumaaday oo caruurtina ay fiicnaadeen yukhrij اlxaya min اlmayiti wa yukhrij اlmayita min alxay walidalika waxaa la yihahdaa waqad calaa birasuuli اllahi cadnaanu kam abin qad calaa duraa sharafin kamaa calaa birasuuli اllahi cadnaanu qabiilada cadnaanne ka baqiyat اlqabaa'il ay lamid ahayd laakiin markuu ka dhashay nebi muxamed qabaailkii kale waa ka saro martay asalkii marka farci baa uu ka helay fadli sidaasoo kale cagsigeeda laga yaabo asal fiican wax xun in ay ka yimaadaan ow asalkiina xumaado marka taas naftigeeda laga heli maayo baa layidhi in xataa daliil uma noqonayso haddaan iska ogolaanaba xataa naarta inay dhoobada ka fadli badan tahay wallahu aclam wsala allah wslm calaa nabiyina muxamed waaalihi wasaxbihi ajmaciin